qabaa'ilada kale ee cabanaya ee si gaara u cabanayana waxay ka cabanayaan inay si nabada ay ku raadiyaan oo ummadda muslimiinta ah aan la dhibin oo aan la barakicin nicmada aynu haysano nicmooyinka ugu waaweyn waxaa ka mid a nicmat lamni ilaahay waxau li wamaa bikum min nicmatin fa min allah nicmadaas aynu haysano maanta iyo amniga hadday faraha ka baxdo waxa weeye fitantu mid qoyan iyo mid engeganba way cuntaa marka waxaa la rabaa iyadana in lagu goos adeego oo la adkeeyo waxa laga cabanayo shacabkuna in dadka ehelka u ah ay ka hadlaan baa loo baahan yahay inay aamusaan maaha isimadu inay ka aamusaan dadku waxay ka cabanayaan taas waxa weeye baaqa ayaanu ka soo jeedinaynaa in wixii shalay dhacay aan halkaa lagu ekeeyo ayan halkaa sii dhaafin waxyaalaha la isku hayo oo dadka ay tilmaamayaan ama maamul dowladeed ha noqdo ama qabaa'il wax tirsanaya iyagana waxaan rabnaa inaanu baaqaan usoo jeediyo nuxurkuna waa in baaq nabadeed laga soo saaro xaaladda guud ee gobolka bari gaar ahaan degmada boosaasood oo beeshu ka mid tahay beelaha sida weyn u degan magaalada boosaaso oo ilaa shalay ay ka socdeen rabshado dhimasho iyo dhaawaca geystay ilaa iminkanaan la afqaban nuxurku intaa weeye akhyaarta kalean uga baxayaa waxaan ku soo dhaweynayaa sheekh maxamuud firin si uu kelmadiisa diiniga ah halkaan uga yidhaahdo waxaan ugu baaqaynaa nabadgelyo oo nabadgelyadu hadde waa ku wada nool lahay nabaddan iyadu inakuma dho innagaa ku nool innagaa ku dhaqan innagaa ku degan nabadgelyada in la ilaaliyo in lagu wada dhaqmo in lagu wada joogo in la isku ixtiraamo meeshaan laguma kala adka beelaha nin walba qori wuu haystayo hade haddii dhib loo dhaaqo dhibtu way badanaysaa laakiin sabur iyo dulqaad in la isku dayo oo laysu sabur laakiin sabur iyo dulqaad in la isku dayo oo laysu saburo oo laysu dulqaato oo wax kasta oo jira lagu xaliyo nabad lagu doono annagu baaqaasaan soo jeedin haddaan beeshaan nahay